madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ku aadan munaasabadda ciidda shacabka soomaaliyeed uga jeedinayay warbaahinta ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ummadda soomaaliyeed dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta farxadda leh soonkii iyo salaadii iyo tahajudkii iyo taraawiixdii ilaahay inuu naga aqbalay waan soo ducaysanay waana rajaynaynaa in ilaahay naga aqbalay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed dhammaan hambalyo ciidda wanaagsan ciid almubaarak wa kulla caamin wa antum bikhayr khayr badan iyo wanaag badanna waa idiin rajaynaynaa insha allah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ummadda soomaaliyeed ku booriyey inay iscafiyaan iskaalmaystaan oo ay dib u heshiisiinta ka wada shaqeeyaan madaxweynaha ayaa hadal u muuqday inuu si toosa ugu socday siyaasiyiinta soomaaliyeed ku yidhi in la heshiiyo dhinaca siyaasadda waxaa ugu muhiimsan tuhumka in la yareeyo xanta in la yareeyo farasu fiiqfiiqa iyo muxuu ahaaye gadaal iska xamashadana in la yareeyo waxba noo soo kordhin mayso annaga halka mushkilad oo na haysataahay waa dawlad la-aan aad iyo aad aan uga tahay iyo wixii fududaynaya inaan dawlad yeelano oo dhan oon dib u heshiisiinta iyo iscafinta iyo maxaanku irahda isxamasho la-aanta iyo istuhumid la-aantu ay ka mid tahay waa waxyaabaha saacidaya inaan dawlad yeelano marka dawlad si aan u yeelanaahayna intaas waa inaan helnaa munaasabadda ciidulfidriga ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo sanadka labada kun lix iyo tobanka soomaaliya laga filayo inay ka qabsoonto doorasho madaxtinimo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay hawsha adag ee doorashada ku aadan ee dowladda hortaalla oo uu sheegay in weli aysan qaabaysnayn berida dambe oo soo socota mustaqbalka ilaaha garanaya wax dhacayo laakiin dadka qorshooyinay leeyihiin berri aanan qorshe iyo waxaan uga ballanay aanay noo xadidnayn ma garanayno doorashada dhacaysa ma garanayno siday u dhacayso ma garanayno qaabka loo maaraynayo ma garanayno codka muwaadinka sida loo fasirayo nooma qaabaysa waxaasoo dhan maantaana laga rabaa inaan qaabayno oo aan hagaajino marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay aan u diyaar garowno mustaqbal fiican oo qurux badan dad badan oo doorashada soo socota ee soomaaliya uu hami siyaasadeed uga jiro ayaa qaba tuhuna in cid gaara ay maroorsan doonto awoodda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u ballan qaaday shacabka soomaaliyeed in siyaasadda soomaaliya aysan gacanta u geli doonin koox gaara ama shakhsiyaad gaara waxaan rabaa dadka soomaaliyeed mar kale inaan kalsoonidooda ku geliyo u ballan qaado wax koox gaarahi ay leedahay oo dalkan lagu maamulayo oo ka dhaqangelaya ma jiraan dalkan waxaa ka dhaqangelayo oo ka shaqaynaya oo keliya waxa aan wada leenahay ka wada tashanay isla qaadnay aan iska dayno muxuu tuhumada iyo qolaa meel wax ula cararaysaa dhowr iyo labaatan sano waaye aragnimo waa noogu filan tahay oo qola markay dhinac wax ula cararto wixii ka dhalan jira waa la garanayaa annagoo og wixii ka dhalan jira maanta inaan qola marka dhinac ina wax ula cararto aan ogolaano ama dadaal iyo juhdi badan aan ku bixino macno ma samaynayso waa siyaasad siyaasaddu waa abaabul qof walbow is abaabul qofka aad ku ra'yiga tahay abaabul laakiin waxaan lagu kala ra'yi duwanaa karin waa dowlad soomaaliyeed oo shaqaynayso oo dadka iyo dalka iyo diintaba mas-uulka ah in la helo laguma kala ra'yi duwanaa karo laakiin sidaanay ku imaan kartaa iyo sidaanay ku imaan kartaa waa laga yaabaa shaksiyeynta siyaasadda la shaksiyadaynayo qof hebel laga dhigayo ra'yi iyo talo siyaasadeed oo dowladnimo lagu gaarayo aan ku kala ra'yi duwanaano laakiin inaan reer hebel nahay reer hebel inaan nahay yaanan ku kala ra'yi duwanaanin koox hebel inaan koox hebel inaan nahana yaanan ku kala ra'yi duwanaanin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u muuqday inuu khudbadiisa ciidulfidriga xoogga ku saarayey dad aaminsan in dowladda soomaaliya iyo madaxda ugu sarraysa ay awoodda qaran ee loo igmaday ay u adeegsan doonaan sidii ay mar kale talada ugu soo noqon lahaayeen sanadka labada kun lix iyo tobanka ayaa yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya anoo ah waxaan dadka soomaaliya u ballan qaadayaa dalkani koox gaara ra'yi iyo ajenda ay leedahay inaanu ka dhaqangelaynan ku qanacsanahay umana shaqaynayo mana fududaynayo mana ka aqbalayo ciddii wadato ajenda koox yar oo gaara u gaar ah oo iyadu ay isleedahay waxbaad ku helaysaa waxaan aaminsanahay koox waa gaare heli karta inaana jirin si aan fashilka uga cararna marka waxaan madaxweyne ku ahay oo aan ka shaqaynayaa wax la wada leeyaho dadku ay wada leeyihiin oo dadku ay wada fahmeen oo dadku ay ka wada doodeen oo dadku ay muxuu ah inta badan isku soo afgarteen in dalku ay ka shaqeeyaan oo dowladnimada lagu jiriyo waa waddada aan badan ballan qaadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto ururka al-shabaab iyo cafiska ay dowladda u fidisay dhallinyarada la qalday ee ururka ku jira ga dalka haysto oo nabaddiidka ane aanu kuwooda caqligalane waxaan u fidinay gacan waxaan u fidana gogol nabadeed waxaan u ballan qaadnay in aanan muxuu ahay laga aargudsanaynin waxaan u sheegnay dalkaan dal aan ahayn inaan lahayn kuwoodii ra'yigaas qaatayna maanta nolol fiicanay ku nool yihiin karaamay leeyihiin lama dhimin lama waxay nolosha waa loo fududeeyey waana la karaameeyey kii saas u gartoo maanta yimaadana sidoo kale waa la karaamaynayaa waana la weynaynayaa lagamana aargoosanayo wax kasta oo duruufo ah oo oo muxuu ah dul saaranna waan ka shaqaynaynaa in ay ka fududaato oo muwaadin xor ah oo nadiif ah oo oo maxaan ku raha dalkiisana horumarkiisa iyo dawlad dhisistiisa qayb ka qaadanaya inuu noqdo yaan ka fududayaan ka shaqaynayna adiga oo dadkaaga dhibayo dal dalka dadkaaga muxuu ahay dulaynayo dalkaaga karaamo tirayo diintaada wax u dhimayo halaynaya ha dhiman inaan leenahay ugu dambayntii madaxweynaha ayaa ummadda soomaaliyeed u rajeeyey in ciidan teeda kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo